subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax sabti ah bisha diseembarna ay ku dhegantay kow iyo soddon sanadka laba kun labaiyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah kiisas ku saabsan cudurka jadeecada oo laga soo sheegayo dowlad deegaanka soomaalida mar walba oo difaaca jirka caruurtaasi ama caruurta zero doska la yihahdo ean qaadanin talaalka ay bataan waxaa kor soo kacda in xanuun dilaac ku saabsan xanuunkan jadeecada la yidhahdo uu ka dilaaco deegaanka kaasoo hadda aan meelo kala duwan oo degmooyin kala duwan oo deegaanka aynu ku aragnay waxaad kaloo dhegaysan doontaan guddoomiyaha xisbiga mucaaridka waddan ee somalilan oo si adag uga hadlay xiisadda ka aloosan magaalada laascaanood togasho dhimasho sababtay oo ka dhacda duleedka magaalada konto ee dalka kanada qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida dhegaystayaal xisbiga dimuqraadiga ee koongareeska ayaa jimcihii dadweynuhu u soo bandhigay lix sano oo diiwaanka canshuurta donald trump madaxweynihii hore ee maraykanka iyagoo oo shaaca ka qaaday dukumentiyada madaxweynihii hore ee muddada dheer uu doonayay inuu qariyo iyo in uu la tacaalo dibudhac kale ku yimid arrimaha halgankiisa ku aadan doorashada madaxtinimada ee sanadka laba kun afar iyo labaatan guddi ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka oo ay maamusho dimuqraadiga ayaa sii daayay canshuur celinta trump ee sanadihii laba kun shan iyo toban ilaa iyo laba kun iyo labaatan isagaoo soo gabagabeeyey dagaal sannado badan socday oo u dhexeeyey madaxweynihii hore ee maraykanka ee xisbiga jamhuuriga ka socday iyo sharci dejiyaasha dimuqraadiga ah kaasoo bishii hore ay maxkamadda sare ee maraykanka soo saartay in lasii dayn karayo arrintaasi marka laga reebo soo celinta canshuurta iyo sii deynta dukumentadaasi kuma jirin wax cusub oo badan isagoo ka jawaabaya trump waxa uu ka digay cawaaqibta ka dhalan karaysa arrintaasi waxaana uu u adeegsaday munaasabad uu kaga hadlayay in uu ololihiisa doorashada madaxtinimada ee sanadka lacago weydiisto dadka isaga taageera faransiiska ayaa weydiin doona dadka safarkay ka imaanaya shiinaha inay soo qaataan waraaqo muujinaya in dadkaasi aysan qabin cudurka covid islaamar ahaantaasina baaritaankaasi la sameeyey muddo saac gudaheeda sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka iyo gaadiidka ee dalka faransiiska jimcihii baaritaanka ayaa looga baahnaan doonaa dhammaan duulimaadyada ka yimaada shiinaha ay ku jiraan dulimaadyada ku hakada wadankaasi dadka safarkaahi ee raacaya diyaaradaha ka imaanaya shiinaha waa inay sidoo kale xirtaan afka iyo sanka iyada oo ilaalinaysa xuduudaheedii oo idil ayaa waxa ay dowladda shiinaha muddo saddex sana ahi diiday in dhaqdhaqaaqyo ay ka dhacaan oo ka baxsan magaalooyinka uu ka jiray cudurka covid si ay u xakamayso balse diseembar toddobadeedii ayaa soo baxay warar sheegaya in mar kale cudurkaasi uu ku faafay meelo badan oo ka mid ah magaalooyin ka tirsan wadankaasi halkaas oo dad aada u fara badan uu cudurku haleelay warkii dunida dhegeystayaal waanaga intaa musharaxa xisbiga wadani ee mucaaradka somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa si adag uga hadlay xiisad ka aloosan magaalada laascaanood oo toddobaadyadii ugu dambeeyey halkaasi laga soo sheegaya qalalaaso dhimasho sababay inay ka dhacday waxa uu la hadlay warbaahinta somalilan warkii ugu dambeeyey waxaa soo diray wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good
cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee somalilan oo qaar ka mida taageerayaashiisa gobolka awdal kula hadlayay habeenkii xalay magaalada boorama ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xiisadda afarta maalmood ka jirtay magaalada laascaanood ee gobolka sool gobolka sool waxaanu tagnay bishii koob iyo tobnaad horaanteedii shacbiga gobolka sool markii ay noo warrameen iyagoo badan oo kun ku dhow oo ay dhammaantood ka cabanayeen amni darrada gobolka ka taagan iyo dadka la laynayo ee muddo fara badan socday dilkaas xukuumadduna aanay qof qura ku guulaysan oo dilay oo la dilay inay wax ka qabato ama soo qabato wixii dilay marka halkan waxaa ka muuqda inay xukuumaddu ku fashilantay in ammaankii magaalada ee mas-uulka ka ahayd ay sugto allah u naxariistay hadraawi waa qofkii ugu dambeeyey ee mashaqadani ka bilaabatay wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah haldoon ah oo ka mid ahaa musharaxiintii xisbiga wadani ee golaha wakiilada dadkii ka cabanayay buu ka mid ahaa ammaan darrada habeenkaas ilaahay ha u naxariisto hadraawi ilaahay ha u naxariisto intii kale ee ku dhimatay ilaa caawa magaalada laascaanood oo tiradoodu ka badan tahay toban qof intii dhaawacantayna ilaahay oo konton ama ka badana ilaahay caafimaad sariica ha siiyo xukuumadda waxaa laga rabay inay xallisho maarayso oo ay soo qabato dadkii hadraawi dilay laakiin lagama filaynin inay toban kale ku darto oo ay disho waannu ka xunnahay waannu tacsiyadaynaynaa dhammaan shacbiga gobolka sool gaar ahaan degmada laascaanood ama magaalada laascaanood waxaanu murugada la qaybsanaynaa shacbiga si buuxda wax la aqbali karana maaha inay arrintaasi sii socoto musharax ciro ayaa ugu baaqay golayaasha guurtida wakiilada qaybaha bulshada iyo xukuumadda somalilan inay u gurmadaan laascaanood oo laga wada qayb qaato soo celinta xasiloonida magaalada waxaan ugu baaqaynaa golayaasha qaranka golaha guurtida golaha wakiilada culimada ganacsatada haldoorka somalilan meel kastoo ay joogaan inaan arrintan la nayalsan oo arrintan loo gurmado oo loo kaco sidii loo nabadayn lahaa ee nabadda loogu soo celin lahaa gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood arrintani dhaawac weyn bay ku tahay jiritaanka iyo midnimada qaranka walaalnimada shacbiga shacbiga sool ama laascaanood waxaan ugu baaqaynaa inay isdejiyaan dadka deegaanka ee haldoorka ah iyaguna inay ka qayb qaataan dejinta ugu dambayn ayaa cabdiraxmaan ciro musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani wuxuu uga digay darafyo aan u magacaabin inay joojiyaan inay dab ku sii huriyaan xaaladda ka jirta magaalada laascaanood darafyada muuqda ee hadlaya ee dabka ku shidaya arrintaas meeshay doonaanba ha joogaan waxaan ugu baaqayaa inay joojiyaan dabka ay ku shidayaan iyo gubaabada ay gubaabinayaan shacbiga inay joojiyaan waa inaynu wada ilaashanno dhammaantiin shacbigu midnimadeenna iyo walaalnimadeenna waannu ka xunnahay arrinta laascaanood ka taagan mana aha arrin la aqbali karo inay sii socoto waa in degdeg loo soo afjaraa hadalka cabdiraxmaan ciro musharaxa madaxtinimo ee xisbiga wadani ayaa imanaya xilli xidhiidhka axsaabta mucaaradka ee somalilan iyo xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne muuse biixi cabdi ay u dhaxayso xurguf siyaasadeed oo la xidhiidha dib u dhaca ku yimid doorashadii madaxtinimo ee somalilan taasoo golaha guurtidu muddo kordhin u sameeyeen xukuumadda uu hogaaminayo xisbiga kulmiye ee madaxweyne muuse biixi cabdi haashim sheekh cumar good v o a boorama
wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowla deegaanka soomaalida maxamuud maxamed cabdi jiroon oo waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in ay ka bilaabeen guud ahaan deegaanka oo lala talaalkayo looga hortagayo cudurka jadeecada oo caruur badan soo ritay maalmihii lasoo dhaafay kaasoo deegaanka ka dilaacay islamar ahaantaasina lagu arkay goobo badan oo ka mid a deegaanka waxaana talaalkani ka faa'iideysan doona caruur ka badan toddoba boqol oo kun oo caruur ah sida wasaaraddu ay sheegtay wariyaha v o a ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa waraysigan la yeeshay wasiir ku-xigeenka shirkan jaraid maanta waxaan ugu talagalay waxaa ka socda deegaanka ololaha talaalka jadeecada kaasoo isku dhaf ah oo adeegyo kale xataa ay la socdaan guud ahaan dalka o dhan iyo deegaanka o dhanna ka socda ujeeddada laga leeyahayna ay tahay in lagu gaaro caruurta aan la talaalin talaalka jadeecada aan qaadanin iyo kuwa qaatay laftigooda ee aan difaacoodu dhammaystirnayn marka ujeedadan kalena waxa weeye in guud ahaan deegaankeenna caruurta ku nool da-dooda shan sano ka yar tahay in talaalkan ay qaataan waatay waxaa tidhi waa olole isku dhafa islamarkaana talaalka laga hortego cudurka jadaacada oo deegaanka dhan la gaadhsiinayo ma waxaa jira dhibaatooyin cudurka uu goobo badan hadda gaaray oo markaasi khatar badan keeni kara talaalkan cudurka jadaacada horta wuxuu ku jiraa talaalada joogtada ah ama routine immunizationka la yidhaahdo ee loogu talagalay in ilmuhu marka uu daadiisu aynan sagaal bilood tahay la talaalo laakiin maadaama ay adeegyada noocaasa dadku laga yaaba inaynan ka faa'iidaysanin mar walba oo difaaca jirka caruurtaasi ama caruurta zero doska la yirahdo ean qaadanin talaalka ay bataan waxaa kor soo kacda in xanuun dilaac ku saabsan xanuunkan jadacada la yidhaahdo uu ka dilaaco deegaanka kaasoo hadda aan meelo kala duwan oo degmooyin kala duwan oo deegaanka aanu ku aragnay marka ujeedadeedu waxa weeye in difaaca caruurta da'du shan sano ka yar tahay ee cudurka jadaacada kor loo qaado islamarkaana ololahan talaalka jadaacada waxaa ku laran ama ku dhafan baarista nafaqadarrada hooyada uurka leh iyo hooyada nuujinaysa iyo ilmaha haddii shan sano ka yar tahay sidoo kale waxaa ku laran baarista ama raadinta caruurta lugahoodu laaban tahay ama calableg loo yaqaano ee luguhu ay laaban yihiin si berito adeeg kale oo lugahaas loogu fidin karo ay u helaan waxaa sidoo kale ku laran hooyooyinka xilliga ay u mulayaan isu go'ah ama nooca loo yaqaan isu go'ah ee ay noqonayso in xanuunadeeda xubnaha ilmuhu ka soo baxayo iyo xubno kale ay isu go'aan oo xanuun ama dhibaato la soo dirista hooyada ku timaada marka kuwaasoo dhan waxaa loo raadinayaa in la ogaado xaaladooda wixii wax laga qaban karana wax laga qabto waa mahadsantaha wasiir haddii aad noo sheegto goobaha uu ka dilaacay cudurkan jadaacada iyo dad hadday jiraan u dhintay xanuunkan
ilaa hadda xanuunku meelaha uu ka jiro xanuun kaysas uu soo ridanayo oo imanaya xarunaha caafimaadka imanaya mooyaane dhimasho toosa ma hayno laakiin waxaa soo badanaya caruurta uu soo ridanayo marka taa waxay ka dhigan tahay haddii dee caruur badan uu soo rito dhimashaduna waa iman marka dambe marka si looga hortago taas ayaanu hadda u sameynayna inaan talaalka sameyno guud ahaan talaalkan muddada tobanka cishaha soconaya waxaan doonaynaa inaan ama noo qorshaysan inaan ku gaadhno caruurta da-doo shan sano ka yar tahay oo ilaa toddoba boqol oo kun kor u dhaafaya in laga talaalo cudurka jadeecada oo da-dooda shan sano ka yartayna ku gaadhna aan rabno waa tahay marka ma jirtaa inaad qaadaysaan marka tallaabooyin si sidaad horeba u sheegtay cambain mar haddaad qaadaysaan tallaabooyin lagaga hortegay oo si guud ah
tallaabooyinka laga hortegi karo waxa weeye horta ama bulshada aan usoo jeedinayna waxa weeye in hooyadu ay tallaasho ilmaha daadiisu markay sagaal bilood tahay oo adeegyada kale iyo talaalada kale joogtada ana aynu dhammaystirto marka waxaanu ku wacyigelinaynaa ama u sheegaynaa bulshada deegaanka soomaalidu in ay ciyaalkooda ama hooyooyinka iyo waalidkuba ha noqdaane inay talaalka u dhammaystiraan waa tahay maxaa la dhigi karaa xanuunkan wuu keenay xilligan ama deegaanka inuu ka dilaaco maxaa loo sababayn karaa
runtii horta xanuunku xanuun hadda ku cusub deegaanka ma aha xanuun hadda uun dilaacayna ma aha waa xanuun seasonal marmar dilaaca weeye marka xanuunkaas dilaacay waxaa ugu muhiimsan waa in horta difaaca jirka caruurta shan shan sano daado ka yar tahay kor loo qaado marka taa waxay ka dhigan tahay ma ahoon xanuun hadda iska dilaacay laakiin talaalada noocan oo kale aan ololaha ku qaadayno way badan yihiin sida talaalka booliyada iyo talaalka covidka talaalka jadeecada waxay ka dhigan tahay maadaama uu dadkeenu inta badan reer guuraa yahay oo goobaha caafimaadkuna inta badan aynan caruurtooda keenin in dadka goobaha caafimaadkana wacyigelin ahaan loo sameeyo lagu soo xidho meesha ay joogaan inti loogu tagana halka joogaan lagu talaalo marka muddada wuxuu soconaya ilaa toban cisho soconaya marka tobanka cish inay ka faa'iidaystaan laga soo bilaabo maalinkii ladaha furay marka tobanka cish inay dadku ka faa'iidaystaan baan yaanu sheegaynaa kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida maxamuud maxamed cabdijuroon oo u waramayey wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata sanadihii ugu dambeeyey boqolaal kun oo soomaali ah ayaa ka barakacay abaaro ka dhashay roob la-aanta jirta afartii sano ee lasoo dhaafay iyo dagaalada ka jira meelo badan oo ka mid a soomaaliya dadka ugu badan ee barakacay ayaa gale xero ku yaala magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kol hore waxa uu sheegay in malaayiin caruura oo waxbarasho gaaray aan loo heli karin dugsiyo lagu daro sababo la xiriira duruufaha dalka ka jira qaar ka mid ah dadka u ololaya arrimaha bulshada ayaa sheegay inay walaac ay ka muujinayaan mustaqbalka ubadkaasi wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho dabayaaqada bishan sii dhammaanaysa ee diseembar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in afar milyan oo carruur ah oo sannadkan gaaray waxbarashada aan la awoodin in lagu daro dugsiyada guud ahaan soomaaliya waxauu intaa ku daray in iskuullada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladduba ay qaban karaan hal milyan oo keliya waa tiro aad u badan oo walaaceeda leh oo muujinaysa mustaqbalka ubadkan inuu mugdi badan ku haraysan yahay
milyan oo caruur ah oo soomaaliyeed ayaa sanadka waxay gaartay da'dii iskuulka lagu aadaayay oo soomaaliya joogta shantaas milyan nidaamka tacliimeed ee soomaaliya ka jiraahi hal milyanuu qaadi karaa waa brivate iyo public marka laysku daro hal milyan oo qof tiro weliba waxa ka dhiman laakiin ku dhow ayuu qaadi karaa afar milyan oo caruur ah ayaa bannaanka noo joogta oo iskuulka da'dii lagu gaari lahay gaartay iskuulna aanan aadow hayn hadda marka wasaaradda tacliinta iyo dowladda soomaaliya qorshe cusub ay dejiyeen sagaal boqoloo macallin ayaa bayroolka dowladda ku jirta hadda oo mishaar dowladeed qaadata waxaan waxaa hadda aan ka shaqeeyo haynaa qof kasta oo dowladda u shaqeeyo oo background waxbarasho ah leh macallinnimo iyo waxbarasho soo bartay maamula soo barto ama barisa soo bartee in horta wasaarad kasta uu ka tirsaya laga soo leexiyo oo wasaaradda tacliinta lagu soo celiyo number two wasaaradda tacliinta qorshaha u degan hadda bajetka cusuboo la dejiyey saddex kun oo macallin ayaa ku jirta in oo lagu daro mishaarka dowladda macallimiinta ay qaadanayaan lagu biiriyo inkasta oo dowladdu sheegtay in dadaal badan ay ku bixinayso in wax la baro ubadkan soomaaliyeed haddana hadalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa imaanaya xilli dalka uu wajahayo mashaakil amni iyo mid deegaan dhammaan arrimahaasina waxay abuureen saameyn ah inay barakacaan boqolaal kun oo qof oo ay ku jiraan ubad gaaray waxbarashada iyo qoysaskoodaba kaafiyo naalleeye oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada sidoo kalena ka soo shaqaysa waxbarashada soomaaliya ayaa hadalka madaxweynaha ku tilmaantay xaalad sanad walba taagnayd balse hadda daboolka laga qaaday madaxweynaha wuxuu sheegay waxa waaye xaqiiqada ka jirta wadanka sanad kastana way dhacdaa sanadkan keliya ma aha sanad kasta milyanis caruur soomaaliyeeda waxay weysaa iskuol iyo waxbarasho taasina waxay saameyn ku leedahay mustaqbalka iyo horumarka soomaaliya khaasatan caruurta caqabado badan baa ka dhasha markii caruurtu ay xilliga iskuulka gaaraan haddana ay waayaan fursad iyo meelay wax ka bartaan iyo cid qabata oo caawinaada amdi ahaa lahayd mid duuli ah ama mid kaleba sida uu madaxweynuhu ku sheegay hadalkii uu dhammaadkii bishan diseembar sheegay wasaaradda waxbarashada oo tiro yar oo macallimiin ay u diiwaan gashan tahay ayaa mar kale kordhinaysa oo qaadan doonta barayaal badan laakiin kaafiyo naalleeye ayaa weli aaminsan in arrimahaasi ay tahay mid wanaagsan hase ahaatee aysan kaafi karin baahida waxbarasho ee hadda ka jirta soomaaliya baahida waxbarashada ee caruurta soomaaliyed ay u baahan yihiin ma dabooli karto mana aha mid toban kun iyo iyo labaatan kun ay dabooli karto laakiin tobanka kun waxay waxay yaraynaysaa wax gaab meel yar bay buuxinaysaa wax yar oo gaab ah boqolkiiba hal ay buuxin kartaa hataa boqolkii boqolkiiba shan hataa ma buuxin karto tobanka kun ee macalin dowladda waxaa laga rabaa istaraatiijiyad iyo qorshe ka duwan kan hadda waxbarashada u dagsan ay la kaashanayaan dadka dadka soomaaliyeed qof kastoo waxbartay mas-uul baa saaran dowladda laakiin waxaa laga rabaa qorshayaal wax ka duwan inay la imaato midda hadda dadku iskoolada ay ku aadaan wax ku dhow saddex milyan oo barakacayaal ah ayaa ku sugan guud ahaan dalka soomaaliya tirada ilmaha xerooyinkaasi ku jira ee waxbarashada aadana aad ayay u yar yihiin waxaa intaasi sii dheer qoysas badan oo sabool ah iyo kuwo reer guuraa ah oo aan ubadkooda u dirin waxbarasho dhammaan arrimahaasi waxaa laga sugayaa dowladda inay xal u hesho balse waxaa cad in aan si fudud guud ahaan baahidaasi looga jawaabi karin cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
magaalada missisaaga ee gobolka ontario ee dalka kanada waxaa ka dhacay shalay israsaaseen sababtay dhimasho booliiska ayaa sheegay in qof ay u soo xireen arrintaasi ayna baaritaano kala wadaan haddaba waxaan khadka telefoonka ee magaalada toronto kula xiriiray xuseen nuur xaaji wariyaha v o a waxaana weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo siday wax u dhaceen jumal waa mahadsan tahay markay abbaare ahayd kow iyo tobankii subaxnimo ayaa iyadoo dad badanna goobta ay joogaan ayaa booliisku waxay sheegeen in lasoo wacay oo loo sheegay israsaasayn maalin cad ka dhacday magaalada mississaaga ee maaragtay dalkan canada oo isla toronto wax yar u jirta magaalooyinka dabcan mississaaga iyo toronto wax ka yar shan iyo toban daqiiqa ayaan isugu socdaayo waa magaalo isku furan marka soomaalina way degan tahay iyo dad muslimiinana u badan ee magaalada marka qof ayaa markaa rasaasta ku dhintay qofaa loo soo qabtay ilaa iyo hadda booliisku waxay sheegeen in hal qof ay u xireen israsaaseynta dhacday marka midda lala yaaban yahay jamaal waxay tahay in maalin cad israsaaseyn ay dhacayso oo markaa toogasho oo iyadoo dadku ay joogaanoo ganacsiyadii wax walba ay furan yihiin dadku israsaaseyn ay dhacayso taa waa midda hadda aad loo hadal hayo oo dadku ay ka walacsan yihiin marka ma la og yahay waxa israsaaseynta u dhexayso iyo sababta keentay in maalin cad magaalada misisaaga laisku rasaaseeyo jamaal ilaa hadda ma jirto xog rasmi ah oo ku saabsan sababta laisku rasaaseeyey iyo cidda ay yihiin kuwa israsaaseeyey laakiin booliisku waxay sheegeen in hal qof uu ku geeriyooday israsaaseynta islamarkaana hal qof ay u qabteen oo aysan sheegin asal ahaan halka uu kasoo jeedo iyo magaciisa laakiin waxay xuseen in uusan jirin qof kale oo dheeri ah ama cid kale oo dheeri ah oo eedeysana ah oo arintaa lala xiriirinayo oo la baadigoobayo kan xiranna weli maysan sheegin magaciisa iyo muuqaalkiisana maysan soo bandhigin inta badanse soomaalida iyo dadka arrimahan aadka ishugu haya markaa la xiriiray waxay ii sheegeen in ay un la xiriirto dhalinyarada isbeegsado oo aano iyo waxyaabo kale ka dhexeeyo israsaaseynta badankood waxay sheegaan in waxyaabahaas un ay la xiriirto waa tahay waxaa jirtay in sidoo kale marar badan israsaaseyn ay ka dhacday magaalada toronto iyo gobolka ontario guud ahaantiisaba oo marar badanna laga soo warinaya gaar ahaan magalada toronto soomaali badanna ay degan tahay arrimahani marka bal ka waran sida ay u saameysay bulshada ku dhaqan deegaanka iyo xaaladdu sida ay tahay
jamaal soomaalidu waa dadka ugu badan oo marka israsaaseyn la maqlo ay saameyso sababtoo ah dhalinyaro badan oo soomaali ah ayaa lagu dilay dalkan gaar ahaan magaaladan toronto qaarkood iyagaa isdilay qaarkood dad kalaa dilay dhacdadii ugu yaabka badnayd waxay ahayd bilooyin ka hor markii dhalinyaro soomaali ah ay isdileen oo haddana markii aaskii la tegay isla aaskii haddana lasoo weeraray oo dhacda cajiiba ahayd oo dadka ay ka yaabisay marka soomaalida aaday u saameysaa markii israsaaseyn sidan oo kale haddana ay dhacdo qofkii wax dilay iyo ama eedeysanaha la hayo iyo kii la dilayba aanan magacyadooda la sheegin soomaalidu waxay isweydiiyaan qofku uu noqon karo in magac soomaaliya qof soomaaliya uu la xiriiro dhacdadan oo kale markay dhacdo marka soomaalidu aaday u walaacaan aaday u saameysaa waxaan dhihi karaa waxay ka mid yihiin bulshooyinka ugu badan markay israsaasteyn dhacdo dhegaha taaga oo ka warsuga iyagoo niyadda ku haya in uu noqon karo qof soomaali ah kan la dilay ama wax dilay waa tahay bal waxaad sharaxaad inaga siisaa sida maamulku ay isugu dayayaan inay arrimahan wax uga qabtaan
jamaal booliisku marar badan dadaalay sameeyeen bulshaduna kulamay la yeesheen weliba bilooyinkii u dambeeyay hadda kulamo joogtahayay booliiska iyo soomaalida iyo hogaamiyaasha bulshada soomaalidu ay lahaayeen waxa aad moodaa in sidii hore ay kasoo wanaagsanaanayso marka aad fiiriso xiriirka ka dhexeeya laamaha amniga iyo soomaalida oo marka hore labada dhinac isku eedeynayay inuusan kanna xog dhiibin kanna aanan shaqadiisu si fiican u qabsanin laakiin hadda waxaad moodaa in arrimahaasi ay soo gabagaboobayaan marka dadaalo badanaa socda waxaa jira kiisas badan oo booliisku ay xaliyeen markii u dambeyso hadda booliisku ay soomaalida ula kulmeen oo lafteeda goobjoogka ah waxay sheegeen in kiisas badan oo soomaali la dilay amaba la dhaawacay ah ay usoo qabteen ciddii dilkaasi geysatay waxayna codsadeen in wada shaqayntaas la kordhiyo marka dadaaladu way socdaan waxaadna moodaa marka laga hadlayo soomaalida in maalinba mar ka dambeysa dhibaatooyinka dhalinyarada loo geysanaya ay yaraanayaan walow si guud magaaladu ay istarsaaseen ka dhacdo oo soomaali keliya aanay markaa la xiriirin
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a xuseen nuur xaaji ee dalka canada wuxuuna khadka telefoonka igu warramay isagoo jooga magaalada toronto gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhowaaneynaa markana dhinacii heesaha aynu jaleecno nala dhegaysta heestan
jacaylka ka sikanisid ma soconaysaa layiri siriqda ka baxbaanisid maba siimaysaa layiri ku sayri badaanisido sidaa maaha layiri jacaylka ka sikanisid ma soconaysaa layiri siriqda ka baxbaanisid maba siimaysaa layiri sayri badaanisido sidaa maaha layiri seeseeji ayaani siri sarrigaa laygu yidhi see xatay dhuumaani siri saqartaa maqlaybaa layidhi sintowlu baxbaani siri sirtaa gartaybaa layidhi seeseeji ayaani siri sarrigaa laygu yidhi see xatay dhuumaani siri sanqartaa maqlaybaa layidhi sintow lugaxbaani siri sirtaa gartaybaa layidhi asami ruuxii dugsada sadkiisa ma waayeye saxiya qalad wixii dhacana xaal baan ka siinaya soleqasiman raali noqo sidii hore i ahaaw soleqasiman raali noqo sidii hore i ahaaw asami ruuxii tugsada asadkiisa ma waayaye saxiya qalad wixii dhacana xaal baan ka siinaya soleqasiman raali noqo sidii hore i ahaaw soleqasiman raali noqo sidii hore i ahaaw sinaba kuma hara layiri sabaal kuwad baanisiyo surtagal baaha layiri santagaleebaanisiri subxaanka baqbaa layiri surimakadusbaanisiri sinaba kuma hara layiri sabaal kuwad baanisiri surtagal baaha layiri santiro xarar baani siri sajogubaa laygu yidhi sarbeed hadal baani siri saxweedhaadaa la yidhi si kale baan wax u famo saweyga dhaaf baa la yidhi santiro xarar baani siri sajogubaa laygu yidhi sarbeed hadal baani siri
idaacaddeenna saaka iyo caalamka ayaan intaas ku soo gabagabaynayaa anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe
nabadgelyo sidii hore i ahaaw asami ruuxii dugsada asadkiisa ma waayaye saxiya qalad wixii dhacana xaal baan ka siinayaaye asoleqasayman